ilaa iyo shalay balaha bulshada soomaalida waxaa si weyn looga hadalhayay weerar lagu dhaawacay wiil dhallinyaro ah oo caan ka ah baraha bulshada oo lagu magacaabo bilaal bulshaawi wiilkaasi oo la weeraray isagoo fadhiya meel makhaayad ah oo shaaha lagu cabo oo ku taala nawaaxiga isgoyska banaadir ayaa waxaa lala dhaawacay wiil kale waryahana v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray xaaladda caafimaad ee cabdulqaadir cali maxamuud oo loo yaqaano bilaal bulshaawi kana mid ahaa dhallinyarada caanka ka ah baraha bulshada gaar ahaana tigtogga ayaa xilligan ah mid ka soo reynaysa siday v-oda u sheegeen ehelada bilaal bulshaawi qaarkood saraakiisha caafimaadka ee gacanta ku haysay ehelada ayaa laga soo xogteen xaaladda caafimaad ee bilaal bulshaawi taa mid hagaagaysa marka loo eego dhaawac xalay ka soo gaaro weerar hubaysan oo lagu qaado xillow ku sugnaa maqaaxi ku taala iskuiska banaadir bilaal bulshaawi oo ka mid a dhallinyarada sida weyn looga yaqaan baraha bulshada gaar ahaana tigtogga ayaa lagu dhaawaa qaaxi ku taalla isgoyska banaadir isaga iyo qof saaxiibkiisa oo xilligaasi wada joogeen dowladda soomaaliya tafaasiil ka maysan bixin waxaase ehelada oo maanta la hadla warbaahinta ay sheegeen in xaaladda caafimaada bilaal bulshaawi ay taa mid soo hagaagaysa marka loo eego dhaawac ka soo gaara qaybaha sare jirkiisa xaaladiisuna ay taa mid wanaagsan walaalkiis muxudiin cali maxamuud ayaa la hadla warbaahinta maanta isagoo tafaasiil ka bixiyey xaaladda caafimaad ee bilaal
ilaahay mahad iskaleh cabdiqaadir cali maxamuud oo bilaal bulshaabi ku magac dheer walaalkay xaaladiisa okay waaye siday xalay ahayd waxba kuma soo kordhin xaaladiisa waa alxamdulilah siday wax u gaareen iyo ilaahay ayaa u yashiray ummadda soomaaliyeed ducadeeda iyo ummaddii soomaaliyeed oo asiga wakhtigiisii iyo qoyskiisa ugu soo go-ay gargaarka uu fudi jira ayuu ku badbaaday marka alxamdulilah waay waxaa sheegna waa dembi hadda xaaladiisa ka warman hadda aan kula hadlaya xaaladiisa waa okay oo sheekaynayaa qof caadi waa laakiin dhakhaatiirta hadalka u ogoleen maxaa yeelay xabada inta ka baxday marka waxaa la diidayaa inuu hadalka badanaa loo diidan yahay laakiin xaaladiisa maasha allah waaye waana u tegi kartaan waa soo arki kartaan idinkaana ka warbixin kara insha allah tacaala nin dhallinyaraha oo i sheego dadkiisu caawiyo ganacsiyadana marka dambe waa iska ganacsiyo magaalkiisa iska joogo oo iska ahaa oo waxbarashana hadda i sheegeen wado alxamdulilah hadda laakiin waxa wax geysta ma sheegi karno allah allaba maayo hadda waxaa ognaha ma jiraan laakiin laabaha amniga wixii warbixina amniga u shaqeysaya ayagaa laga sugaa magaaladan dad dalaa amnigooda maamulo wax anaga shaqa aan ku leenaha ma lahan anaga dadka dhibaatada soo gaartaan nahay laakiin hadda wixii gaaray alxamdulilah leenahay qadar waaye wax u qornayna ahaayeen waxaan ka bedeli karnaa maaha muxudiin oo la weydiiyey cidda dhaawac u geysata walaalkiis ayaan faahfaahin ka bixin wuxuuse sheegay in lagu dhaawaa maqaaxo uu ku sugnaa bilaal ka hor intaan weerarka lagu soo qaadin oo ku taala muqdisho gaar ahaanna isgoyska banaadir meelaan ka fogeyn
wallaahi cabdiqaadir cali maxamuud walaalkay wax wax u geystay horta allahu aclam eriyada ku sugnaay waa degmada hodan isagoona banaadir maqaayad ku taalo nin dhallinyaraah oo bulshadiisa u shaqeeya waaye aaduu u da'yar yahay sida ka muuqato inkastoo lafta iska booda laakiin waa nin dhallinyaraah oo hammi fiican leh ka dheereeyo ii sheeg heerka uu taagan yahay oo dadkiisu wax u qabtaa oo qof ku dhiiraday inuu bulshadiisa u adeego cadow ma lehen intaa ogaay mar walbana anaan ka warhaayay saraakiisha amniga dowladda soomaaliya ayaana tafaasiil ka bixin weerarka lagu dhaawacay wiilkan dhallinyarada sida weyn looga yaqaan baraha bulshada gaar ahaana tigtog ee bilaal bulshaawi muqdishona maalmihii lasoo dhaafo waxaa ka dhacay dilo qorshaysan sidoo kale waxay ahayd toddobaad ka hor markii al-shabaab weerar ku ekeeyeen hotelka khayaad ee magaalada muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho